bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad joogtaan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka wareega wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho
warniyo how dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanana way xirta war xaggeen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baabur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaala nala hadal maxaa dhacay waddada way xihan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuurayso uma jeedin oo ma magaaladaa sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisi iyo duunyadii daryal wacan ma haystaan inay kala dayuban acul baa loogu dawgalay
mar kale habeen wanaagsan ayaanu idin leenahay meel walbo aad joogtaan caawa waa habeen markaasi axad ah isniin ay soo geliso taariikhdana waxay ku beegan tahay afar iyo labaatanka bisha julaay sanadka laba kun afar iyo labaatan haddii rabi laga helo qodobadan uu caawa kusoo qaadi doono barnaamijka wareega wararka raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho waxaa ka mid noqon doono maamulka gobolka hiiraan oo markaasi bilaabay howlgallo ka dhan ah dagaalamayaasha al-shabaab iyo guddoomiyaha maamulka gobolka hiiraan oo ka hadlay howlgalkaasi ciidamada deegaanka oo markaasi gacanta ku dhigay xubno ka tirsan dagaalamayaasha shabaab kadib howlgal laga fuliyey degmada ceeldheer barnaamijkeena ayaanu caawa kusoo qaadi doonaa macluumaad arrintaasi la xiriira wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalka ee soomaaliyana waxay qabatay shir u dhexeeya dowladda soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah shirkaasi waxyaabihii lagaga hadlay ayaanu sidoo kale caawa barnaamijkeena kusoo qaadi doonaa dowladda soomaaliyana waxa ay qaramada midoobey ay ka wada hadleen doorkeeda taageerida xoojinta howlgallada ka dhana al-shabaab iyo mustaqbalka ciidamada admis goorta ay ka baxayaan dalka waan idiin soo gudbin doonaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk ee soomaaliyana waxa uu sheegay in duulimaadyada caalamiga iyo yimaado muqdisho aysan tegi karin dalal waaweyn oo afrikaha kal hore balse hadda laga gudbay waxaan idiin soo gudbin doonaa macluumaad arrintaasi la xidhiidha qodobadaasi wixii soo kordha ayaa dhegeysan doontaan waa farsamadii cabdillahi cabdiqaadir xasan
warkaal kaale kaale kaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildaan waxaan maqli jiray nin xil qaaday eed qaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahyow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh
ifajigan ayaa laga rabaa
ayaa wax uu ka hadlay howlgallo ka socanayo qeybo ka mid a gobolka hiiraan iyo soomaaliya islamarkaasina lagula darirayo maleeshiyada al-shabaab howlgalladaasi oo uu sheegay in lagu guuleystay shirkan jaraayada oo uu goorsii horeysay warbaahinta u qabtay ayuu kaga hadlay howlgallada ka socanayo gobolka hiiraan
muddo toban maalmood ayaan ku maqnaay magaalada muqdisho safar shaqo safarkaasi wuxuu daaranaay dhowr arrimood waxa ugu horeyso ugu muhiimsaneyd maadaama wadankan ama gobolkani uu ahaay gobol muddo qaybo ka mida laga xoreeyey shabaab in yani loo helo mashaariic horumarineed oo yani la taaban karo qodobka labaadna wuxuu ahaay in la xasiliyo deegaanada iyo degmooyinka xurta ah oo laga xoreeyey shabaab laakiin ay jiraan waxyaabo oo amni darro ah oo aad dhammaantiin ka warhaysaan iyo qodobka saddexaad oo ahay in inta dhiman gobolka hiiraan sidii looga xoray lahaa cadowga oo agagixisada ah oo aad ogtihiin in haddii qaybo ka mida gobolka hiiraan laga xoreeyo shabaab waxbarasho laga aaday caafimaad laga helay biyo nadiifa laga helay dhanka kale een, goobahay haystaan intaas ay weli u u ooman yihiin oo oo cadowgii sidii uu qoladaas u haystay ama dhinacaas u haysta oo dhinac kale u haysto een, arrimahaas ayay daaranaayeen iyo arrimo kale een, bifadlilaahi waxaan ku soo guulaysanay qodobo fara badan een, waxaan dhihi karnaa haddii aana dhammaantood ku soo guulaysan een, waxaa jiri doono een, mashaariic laga fuli doono dhowaan halkan oo ay ugu horayso een, ilaa iyo sideed wado oo magaalada beledweyne gudaheeda ah oo oo- oo laami ah Een, laamiga xiriiriyo waddada xiriiriso magaalada beledweyne ilaa matabaan oo laami ah waddada xiriiriso beledweyne ilaa iyo een, feerfeer soomaaliya oo laami ah Een, maadaama magaalada beledweyne ay noqotay ciriiri dadkuna ay ku soo bateen een, in laga sameeyo laba buundo oo waaweyn een, magaalada beledweyne meelaha ku habboon shaqadooduna waa soo gebagebo waa gebagabowday waana la bilaabi doonaa haddii alla idmo sidaasoo kale isla magaalada beledweyne waxaa laga samayn doonaa xaruntii maamulka gobolka hiiraan uu ku shaqayn lahay oo si casriya loo dhisi doono xaruntii degmada xaruntii dowladda hoose oo qabyaha oo la dhammaystiri doono guryihii martida dhammaan yacni intii bulshada loogu adeegi lahaa iyadana miiskay saaran tahay waana la bilaabi doona haddii alla idmo Een, waxa magaalada beledweyne markaan ka baxo een, matabaan sidaasoo kale waxaa jiri doona haddii alla idmo een, system solar loogu talagalay ceelasha oo matabaan oo ku kala yaalla magaalada gudaheeda matabaan iyo degmada beergadiid ee, is- way jiri doontaa Een, farlibaax waxaa jiri doono een, xaruntii maamulka degmada iyo hool loogu talagalay inay bulshadu isku waraysato lagu wacyigeliyo sidaasi lamida degmada halgan waxaa la bilaabi doonaa mar dhow een, xaruntii degmadu ay ku shaqayn lahayd maamulka degmadu ku shaqayn lahayd sidaasi lamida waxaad ogtihiin buundada buulo berde waxaa qarxiyey cadowgii farsamo yaroo waxaa dhacday dadku ay isku tashadeen laakiin buundadii halka waraahid oo rasmiga ahaydna waa la bilaabi doonaa isbuucan gudihiisa Ee, sidaasi la mida een, degmada jalalaqsi xaruntii degmada saldhiggii booliska iyo xaruntii ci- een, sportska saddexdaasna waa la bilaabi doonaa haddii alla idmo mashaariic kalena waa jiri doonaan Een, waxaan rajaynayaa een, mar haddii shabaab dhulka la- qaybta intii laga xoreeyey waxay xaq u leeyihiin inay helaan mashaariic horumarineed Een, waxaan rabaa si marka mashaariicdaasi ay u dhaqan gasho waxaa laga maarmaan u ah in la helo xasilooni iyo amni iyo kala dambayn Een, qodobka labaad uu noo weheliyey wuxuu ahay in qodobkaas yacni uu si uu u dhaqan galo la sameeyo goobihii ee, la xureeyey oo la rabo in mashaariicdaas laga dhaqan geliyo in lagu soo celiyo kala dambaynta in lagu soo celiyo shareecta sharciga in la beero xasilooni lagu kasba kara in mashaariicdaas ay- ay- ay qabsoonto Ee, dadkana waxaan rajaynayaa inay la la falgalaan waxaa jiri doono ciidamada amniga oo loogu talageli doono inay xasiliyaan magaalooyinka sida magaalada beledweyne oo kale iyo waddooyinka soo galo inay la falgalaan la shaqeeyaan ciidamada qalabka sida si ay ugu fududaato inay waajibkooda gutaan Een, arrinta xasilintana deegaanada la xureynay saasay noqon doontaa haddii alla idmo xuraynta een, deegaanada kalene waxaan rajaynaynaa in mar dhow ay bilaaban doonto in een, galbeedka laga bilaabo shabaab in laga xureeyo Een, runtii haddii ee, buqa qable iyo meesha la yidhaahdo een, luuq jeelow iyo ceelka baar iyo buuq matoor ay shabaab joogaan samataro joogaan booco iyo hadda ka horna waa sheegay booco iyo halgan iyo garasyaani ma nabadgeli karaan Een, iyaguna kuma fiirsan karna laftooda ree- nimankaas laguma fiirsan karo cadow waxaan rabnaa inaan bilaawno qorshahaas qorshahaasne wuxuu noqon doonaa qorshe ay iska kaashan doonaan een, maamulka gobolka ciidamada qalabka sida gobolkan ku sugan kuwa dowlad goboleedka hirshabeelle kuwa federaalka iyo saaxiibada caalamiga ahoo markii horeba nala howlgeli jira haddii alla yidhi. iskaashi weynaa jiri doono Een, arrintaasne een, mar dhow way bilaabanaysaa insha allahu tacaala Een, waxaan dhiiri gelinayaa dagaalkii shalay ka dhacay ee, een, beere yabaal iyo iyo iyo iyo jicigow Een, waxaan leenahay een, intii ku nafwaysanay ilaahi subxaana watacaala oo ku shahiidayna jannadii firdowsa ka waraabiyo intii ku dhaawacantayna een, allaha u booga dhayo Een, guushuna way dhowdahay waa guulaysanaynaa aad iyo aad aa u mahadsantihiin soo dhowaada mar kale mar kale waa idinka mahadcelinayaa waxaan rabaa oo aan ku soo gebagabaynaya hadalkayga inta aan sheegay oo mashaariica soo socoto waxaan rabnaa bulshadu inay u diyaargarowdo gacmaha isqabsato amnigoodana ka shaqayso si loo dareemo in halkan wax laga fuli karo aad iyo aad aa mahadsantahay. Sallallahu alayhi wa sallam.
warshada isbuunyada ee dubai duraad iyo shalay iyo kala duwan maantaba maxaad uga dan leedahay wah wah dub markaan idhaahdaba waan igii dibdiloomayo hurdadii idiidee daalkiiyo dhafarkii dushayda saarnaa maanta waan ka dulo dusha saan maraya calashaan warshada isbuunyada ee dubai amba waa dabaaldegayga damaashaadii farxadeyda isbuunyada dubai wax lagu doorsadoo laga doorta lawa dalkeenna ballaaran dadka ku dhex nool dubai bay isku sheegeen oo dabcan laysku tilmaamay joodaryada duway dug markaad tiraahda raaxaad ka dareentaa oo durbo waad gamaadaad dig fadhiyada ka sii dareen dahaboy ka sii wacan oo daartii la dhigaa nuurkeed ma damo dabcan way ifaysaa qurux badanaye iska seexo walaal labadii dadaashee dooqoodu midooba si ay u kala didin doorkoodu u lumid dubai baa loo buglaayo fadhigoodaa loogu daraa warshada isbuunyada ee dubai waa warshad aad loogu riyaaqay islamarkaasina laga helay wax soo saarkeeda warshadda waxay soo saaraysaa jadaryada kale ah furmadoobaha dubai vip medical matrix superform standard dubai sundus xabibi iyo xayaati jadalyadan waxay isugu jiraan nafar iyo nafray barkimaha ka sii daran hoo xabiibi adna hoo xayaati ileen barkimahayba ku qoran yihiin xabiibi iyo xayaati ad iyo ad waa baraaxo socotee shib iska dheh warshada isbuunyada ee dubai keenaysaa fadhiyo aad u wanaagsan oo fadhi carbeed ah hal dabaq laba dabaq saddex dabaq iyo in kaloo ka sii badan warshaddu waxay ku taalaa dhinaca galbeed ee wadada daarsalaam ama waxfaanaynta sileer waxaad kala xiriirtaa eberle halhal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo saddex eberle halhal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo afar eberle halhal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo shan eberle halhal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo lix shirkadda caalamiga hormuud for g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xirmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan daata internet wicitaan gudaha iyo debadda ah iyo fariin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac balas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeega xirmooyinka anfac balas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balaas xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar geesis walaag intaas dheerka la hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookkeen oo ah facebook com hormud hormuud for g l t e yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeegga gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaaddo xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeegga gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix farriintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
salaam somaali bank horumar dhaqaale ayaad ku tallaabsatay halkee baad ka liibaantay soo ma ogid in salaam somaali bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeenna abshir haddaad rabto motoor qalab guri qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari waa adoo gaara salaam somaali bank ogow haddii aad la timaado fikir horumarneed oo ganacsi waafaqsan shareecada islaamka inay ku maalgelinayso salaam somaali bank salaam somaali bank waa saacidaha bulshada salaam somaali bank
magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustabaa maantay wuxuu rabaa maraqdigaaga jumbo maraqdigaaga jumbo mar inay martidaa soo socotee qada aad u macaan aad u macaanoo macaan martida iigu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa maacaleesh yaab waaye maraq digaaga jumba maasuukha laga waaye tabakaayadii tagtid waa yaalaa baqaarkii tagtid maraq digaaga jumba waa laga helaa dukaankii tagtid jumbo waa laga helaa see waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaaga jumbo meel kasta waa yaalaa ihi kabacd hilib maxaa ugu baahan tahay dhadhankiisa ma aragti
daryaa marjaale habaye waxbaad ilowdeen maxaan iloobi soor haddaad cunayso baasta ama bariis jumbo leewa rooti ama canjeero jumbo ku darsa ama muufo kolay tahay Haa.
maraq digaaga jimbo haa iidan qumbuleeda weeyo isagaa looga maarmayaa wax kale Eh.
isagu un maanta noo qoosha muufadaan ku cunnay
maraq digaaga jumba macaanta iyo carafta aanba ku jeclaaday aniga
arjuumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene maraq digaaga jumbo waxaa kuu keenay waa beri jumbo company waxaadna ka heli kartaa goob kastoo aad istaagto gobol degme iyo tuulo waxaadna ka wici kartaa wixii intaasi dheer lixdan iyo shan labaatan iyo toddoba soddon iyo kow ama siddeetan iyo lix konton iyo kow sagaashan iyo sagaal maraq digaaga jumbo jumbo jumbo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa cabdulle iska fiiri hortaada maanta ish calaa aad tahay ishaada ilcaaro hay cunin weliba waad faraxsan tahay yaa simikaarka shirkadda isgaadhsiinta somtel qof haysta inta umru ku arka runta beennaxaa igu raaca waxaa jira xirmo mobile internet toddobaadla ah ogaalaan ku ahay taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobile internetka somtel maxaad ka wadaa yaa lagama jeestay kara miya haddaad ku shubata laba dolaribar waxaad helaysaa daata internet iyo ku hadal aan kaa go'aynin toddobaad oo dhan yacni unlimited ah yaa taas waaba sababtaan u sirdho simikaarka somteele waa xirmo daata internet toddobaadla ah oo aad u qiimo jaban taasoo shirkaddu ugu tala gashay macaamiisheeda ha haddool waa ka noogin afka dhegta iyo gacantaba xirmada mobile internetka cusub waxaad uga shuban kartaa hanaanka ku shubashada fudud xidig hal eber hal afar gees sidoo kale uga shubo ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig laba dolar iyo bar afar gees ugu dambayntiina waxaad uga shuban kartaa adeega ii dahab reseller adigoo garaacaya xidig afar afar afar xidig labo dhibic shan afar gees naqo qofka ugu horreeya ee ka faa'iidaysta xirmada toddobaadlaha ah ee shirkadda isgaadhsiinta somtel macaamil mobile internetka somtel nafsadaada ku soor oo salowgla'aan ku isticmaal ogeysiis muhiima waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhakhtarka indhaha ee dhaktar cali baashi cumar rooraaye uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee taleex una guuray wadada ka leexata hotel beder ex hotel amira iyo hotel safari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda jaziira iyo sarta astan t v halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhakhtarka haddaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaad ee intaasi ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub simanay saxarlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso oo suluugaan lahayn saaxib iga hoo salka waan dhigtay hayee barsooda bersayn maqashay sancadood ma taqaan sadar kuu muuqda uma baahna su'aalo subarsayn tayadooda soomaalaha u codaysa
suuradaad fahmaysiyo sawir aad u qurxoon daabacaddii u sarraysay subersayn baad ka heshaa innagoon kala saarin ama aan kala soocin subarsayn shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda subersayn waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stiikariska qoraalka sawirada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dhib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacadda hadiyadaha abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida subersayn oo kula diyaara astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida wadada maka almukarama kasoo horjeedka immigreeshinka shaqaalaha suuq bacaad rugsan mool boondheere agagaarka daljirka dahsoon ama wac leelayn siddeetan iyo shan toban iyo laba konton iyo afar ama eber lixal toddoba labaatan toban iyo labo toban iyo labo shirkadii ballaarnayd oo beeka ahayd baa warad u bogaysiyo aan bishaare idinka wadnaaye bulshaynaga hooya howlihii badnaa mar kale ay sii badiyeen oo weliba sii ballaariyeen oo dalkayna ku baahiyeen matooradii bugbuglahaay ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeenoo soolaray baahinayaan saacado baro oo weliba ismaarti loo bogay beka hadda keentay korontaan beeka ahayn baro qofta cidlaa iyo beenbeen baan u aqaan shirkadda korontada ee beeko waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa awoodda koronto ee kugu filan beeku waxay caan ku tahay shaqaale heegan afar iyo labaatan saac iyo howl nadiif ah ah oo soddon daqiiqo gudahood lagugu adeegayo beeko waxay matooradii ka aruurinaysaa magaalada waxaana ay wadaan qorshihii ugu ballaarnaa ee koronto lagaga dhalinayo tamarta cadceedda beeko waxay hadda kuu keentay saacadaha korontada oo smart ah tii aad doonto postpaid iyo prepaid ayaadna u isticmaali karaysaa ku darso adoon lagu imaanin ayay isticmaalka biilkaaga bishii u gudbinaysaa xafiiska xisaabaadka ee shirkadda beeko adigoo dhaqdhaqaaqaagana kala soconaya moobaylkaaga waxaa intaas sii dheer haddii cilad koronto ay ka jirto gurigaaga waxay saacaddu si deg deg ah fariin ugu diraysaa xafiisyada cilad bixinta ee shirkadda beeko haddii ay jirto cabasho degdeg ula xiriir beeko adigoo wacaya nambarka gaaban ee saddex saddex saddex beeko waa ku caan soo dhoweynta iyo qancinta macaamiisha aqoon iyo dadaal baa aadmiga isdhaafshay adduunyay premier wallet aragtaya maxaad oran Premier Wallet waa application cusub oo kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa dadka aan akoonka ku lahayn bankiga Premier waa iska diiwaangelin karaan Premier Wallet.
lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale lagugu soo diri karaa si fudud Akoonkaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamula kartaa.
lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda.
intaa in ka badanba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg xataa play storeka ama app storeka شراب الحب يعرف بالمذاق shirkadda fatax general trading company waxa ay inoo keentay cabitaanka qamar mango naftaada haddaad qancayso laabtaada qaboojinaysa nafaqa loo qoray jidhkaaga cabitaan qiimo lana raadin qamar maango uga qaado xaajigu quwaddiis xiriirta haddaan laga helin qanaaxo tabarta qaarkeedna hayn qamar mango ha qaato carruurta quraacdu seegtay buug iyo qalinkood la booday qadada aan sugi karaynin qamar maango u qaada xamaaliga xoogga quuta quwadna doonaya siyaado qamar maango ha qaato gabadha quruxdeeda muuqa maqaarku khafiif ahaaday bilicdana qayb ka weysay jidhkeedu si uu qabkiisa qacdiisu hagaagsanaato qamar maango u qaada macallinku waa qaaliyo ardayduu quudiyaa cilmiga qaadaa dhigaa saacado qotomaa galaas qaylada ka baxdaan la tirin si uu quwad u helo ku filan qamar maango ha qaato cabitaankii qamar maango waa cabitaan aad u macaan islamarkaana ay nafta ku raaxaysanayso waxaa ka buuxa fitamiino jidhka uu u baahan yahay qamar maango cabitaanka cabitaanada cabitaanka qamar maango waxaad ka helaysaa dukaan kastoo lagu iibiyo cabitaanada subarmarkedyada ama gaar xarunta ugu weyn ee shirkadda fatax general trading company ee keenta cabitaanka qamar maango oo ku taalla suuqa bakaaraha waxaana xarun labaad shirkaddu ay ku leedahay suuq bacaad kala xiriir fafaarintaas dheeryana telefoon lambarada eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan iyo shan eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex lixdan iyo sagaal ama eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan qamar maango gacantaada ku qaado الحب يعرف بالمذاق
Waan ku salaamay.
kaa qaadaysee tahay Fiicana degdegsanida.
haa dukaankanan u dooranayaa saabuun qubays Malaha dharkaaga saabuunku ma mayrtid.
hadhihin waxaa ku dhaqdaa saabuunta birmada ee b Ilaa waa iska socotaa ee islama socotid.
oo maxaad ku tidhi Jeebkaaga u darnida.
kuma fahmin Waxaad haysataa saabuuntii loogu talagalay qubayska oo weliba nadiif ka dhigaysa jirka calashaantayadeeda.
ma saabuunta birmada ee b ba Ka fiiri saabuunta dusheeda waxaa ku qoran bath and laundry. Micnaheeduna yahay waxaa loogu talagalay saabuuntan qubays iyo dhaqdhaqis.
ilaa wixii tayala wax kuu tara Weliba saabuunta birimada ah ee ba 29 waa weyn tahay waana 200 oo garaam. Bilka ma dhamaatay ugu.
shib iska dheh Wixii taya lahaa ileen wax kuu tara.
u kala wareeg gurigaagaad ka wadaa Haaya ku baashaal qubays iyo dhaqdhaqis saabuunta birimada ah ee B29.
shib iska dheh waxaa lagu sameeyey dalka induneisiya oo ka mid ah dalalka islaamka waana mid kale oo kuu keentay shirkadda sagal wholesalers waxaadna ka heli kartaa goob kasta oo ganacsi oo lagu iibiyo saabuun ama ugu hagaag sagal wholesalers oo ku yaala bakaara qaybta bagaashka wadada b adigoo tabeelaha b ka arkaya meel fog ama ka wac eberle hal toddobo toddobaatan iyo toddoba soddon iyo lix soddon iyo lix ama eberle hal shan toddobaatan iyo sagaal eber sagaal soddon iyo lix shirkadda sagal tayadu waa muhiim
yaa amaa taqan faa'iido mahay kaa xigto waa markaan isticmaalo adeegyada shirkadda isgaarsiinta ee somtel beriga nimaan gacanta ku hayn nasiib waa ka hiiliye waa sababta shirkadda isgaarsiinta somtel u soo kordhisay xirmooyinka mobile internetka cusub ee adeega dhammays sax adeega dhammays waxa uu ka kooban yahay afar xirmo maalinle bille iyo toddobaadle ii kala dhigdhig hee ku shubo nus dollar oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal muddo soddon saacadood ah mahaas faa'iida waa ka buuxdaa sidoo kale ku shubo hal dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo lixdan saacadood ah yaa iska fadhi meel xumbaal waa dhammaatay aan kugu daree ku shubo laba dollar iyo bar oo hel unlimited data internet ah iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo toddobaad ah weligayba qof somteel watoo qof u baaqaaya uma jeedin ugu dambayntii ku shubo shan iyo toban dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo bil ah iga lahayna xirmooyinka adeega dhamays garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afar gees sidoo kale uga shuba ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig lacagta geli afar gees waa igu og tahay noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmooyinka kala gedisan ee adeega dhamays ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel marxaba iyo guddoon macaamil had iyo jeer mobile internetka somtel nafsadaada ku soo
kaalay horta mobile internetka ma kaa dhammaado miya waa midaan dhacayn sabab isgaarsiintu waa somtel sax waana xirmada billaha ee adeega dhamays haa saas i dheh xirmada billaha ee dhammays waa midaan kaa dhammaanin dhegdheg waa xirmo ku kulansiinaysa ku hadal iyo data internet waa ku shubo shan iyo toban dollar keliya oo hel data internet oo sidaa doonto u isticmaal muddo bil ah isma dhimayso kaamana dhammaanayso dhammays waa internet aan kaa dhammaanin haka dhammays waa hel internet oo hadaali hashe adeega dhammays waa hawshaada internet iyo ku hadalba ku dhammayso adeega dhammays ka bax waa xirmo billaah caadi ma aha cid kastaa ammaanta naga mudan garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo adeega ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig shan iyo toban dollar afargees ugu dambayntii uga shubo ii dahab reseller garaac xidig afar afar afar xidig shan iyo toban dollar afar gees noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada billaha ah ee adeega dhammays waaw ogow shirkadda isgaarsiinta somtel waa shirkadda keliya isgaarsiinyada ee bixisa adeega internetka billaha ugu qiimaha jaban soomaaliya taas oo macmiilku si toosa ugu shubanayo
xadmiiska iigu garaace fursad intay ka soo furanta shirkadda isgaarsiinta ee somtel weligeedba bulshaday u faa'iiday jirtay xaa cusub waxaa qiimo dhimis lagu sameeyey xirmooyinka adeega muraadso unlimited national voice muraadsamugaan maqlaa madaxu juusta naqda waa adeeg ku hadal unlimited ah oo aad u qiimo jaban ma tiraahido xirmooyinka adeega muraadso waxay ka kooban yihiin maalinle toddobaadle iyo bille dhab ma tiraahidoo kaad rabto ku shubo labaatan iyo shan senti oo keliya kuna hadal muddo afar iyo labaatan saac gudaha dalka oo dhan ku shubo hal dollar bar kuna hadal muddo toddobaad ah oo aan marnaba kaa dhammaanaynin somtel rayn badana cabdulla ku shubo shan dollar oo ku hadal wicitaanka gudaha oo aan xadidnayn muddo bil ah soddon buuxda miya sikin ma dhinna sidaasaa la rabaa qiimo dhimista wicitaanka gudaha kuma koobna koonfurta soomaaliya oo keliya oo aad ku wici karto furaha lixdan iyo labo sidoo kale deegaanada puntland waxa aad ku wici kartaa furaha somtel lixdan iyo lix halka deegaanada somalilan aad ku wici karto furaha lixdan iyo shan ogaal cadaan ku ahay shirkadda isgaarsiinta somtel waa shirkadda keliya ee isgaarsiineed ee bixisa adeeg ku hadal unlimited ah soomaalinimadu amay dhammaahe maya samteelna kaa dhammaame uga shuba ii dahab adigoo garaacaya kood nambarka xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo ii dahab reseller xidigs ugu dambayntii haddaad doonto airtime ahaan kood nambarka xidig labo eber labo afargees hadal oo hadaali
ibs bank waa bangi aad u ballaaran oo shirta qaaran adduunka ay aqoonsan yihiin oo astaanta ku shaqeeyo waa degdegsiima adeeg iyo ammaanan dib dhacayn i b s bank intaasoo qura ma ahan adeegyada aad ka helayso i b s bank iminka waxay soo kordhiyeen
caam ahaan bulshadayna ay cula cula bal cula dhegihiinna aan ku casu
ay ku sugan degmada xaldheer ee gobolka galguduud ee soomaaliya waxay gacanta ku dhigeen markaasi xubin ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab oo ay sheegeen inuu ahaa horjooge kooxda ka tirsan sida warka loo dhigay ninkan oo magaciisa lagu sheegay cabdi maxamed cumar ayaa dhowr sano waxuu ka tirsanaa al-shabaab waxaana uu kaga biiray gobolka bakool sida uu sheegay maxamed khaliif oo ka mid ah saraakiisha hogaaminiisa ciidanka soo qabtay xubintan markaasi ka tirsan al-shabaab howlgalkan ayaa waxa uu ka socday muddooyinkii ugu dambeeyey qeybo ka mid ah gobolka galgaduud ee soomaaliya waxaana fulinayay ciidamada deegaanka oo garab ka helayo markaasi ciidamada xoogga dalka soomaaliya ee weli waxaa dhegaysanaysaan barnaamijka wareega wararka ee dalsan qodbada kale ee barnaamijkeenu ku jiro haddii aynu caawa sii fiirino siday ku waramayaan wararka naga soo gaarayo ee gobolka hiiraan ciidamada xoogga dalka soomaaliya iyo ku ayaa dhowrkii maalmood ee lasoo dhaaf halkaasi waxay ka fuliyeen howlgallo ballaaran oo ka dhanaa dagaalamayaasha al-shabaab dhinaca kale wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane cabdulqaadir maxamed nuuran waxa uu xarunta wasaaradda gaashaandhigga uu ku qaabilay ku-xigeenka ergega xuriyaha guud ee qaramada midoobe u qaabilsan soomaaliya waxaana ay ka wada hadleen xoojinta wada shaqeynta iyo taageerida mustaqbalka ciidanka xoogga dalka kadib bixitaanka ciidanka admis sida markaasi sanduuqa taageerida xafiiska qaramada midoobe ee soomaaliya unson uu u taageerayo waxaana ay markaasi kulankooda diirada ay ku saareen qorshaha taageerida ciidamada qalabka side ee soomaaliya iyo sidii loo ambaqaadi lahaa markaasi taageerida ciidamada qalabka side ee soomaaliya kulankan ee, marka uu soo gabagaboobay wasiirka ee, wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa waxa uu sheegay inuu ahaa mid markaasi macno weyn u sameynayo ummadda soomaaliyeed baarlamaanka carabtana waxa ay soomaaliya ay ku taageereen kamid noqoshada golaha ammaanka ee qaramada midoobee senator cabdixakiin macalin axmed oo markaasi baarlamaanka ee carabta ee ka hor hadlay ayaa kaga mahadceliyey doorkooda ku aadan markaasi inay taageeraan kamid noqoshada soomaaliya ee markaas golaha ammaanka ee qaramada midoobee tani markii soomaaliya ay noqotay xubin aan joogtada ahayn oo golaha ammaanka ka tirsan ayaa waxa ay noqotay guul usoo hoytay soomaaliya ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali qeedhe oo magaalada minneapolis ka hadlana waxa uu sheegay in cashuuraadka wasaaradda maaliyadda dhowaan ay kusoo rogtay dadka ee markaasi soomaaliyeed in ay noqon karto fursad oo markaasi dowladda soomaaliya daqli fiican ugu soo xaroon karo haddii sida ay tahay looga faa'iidaysto
talaan kadib waxaan reebahay uga mahad celinayaa sida xurmadda iyo wada jirka leh ee aad igu soo dhaweyseen magaaladiina si gaar ah waxaan ugu mahadnaqayaa madaxda iyo dhallinyarada firfircoon ee ururka somali american political political action committee sabac oo noo suurtageliyey noona soo agaasimay xafladan aadka u quruxda badan waxa ay farxad gelisay oan idinku bogaadinayaa sidaad u jeceshihiin ee qalbiyadiinna ugu xiran yihiin dalkeenna hooyo xudugaha lagu tihiin xaaladda dalka faham iyo aragti cadna aad ka haysataan dowlad biska soomaaliya kaalin laxaadnana uga qaadataan samafalka iyo dadaallada lagu samatabixinayo dadkeenna kabaalaysan waxaan reer ahaayow ku diirsaday oan idinkugu hambalyeynayaa sida aad nolol iyo fursado uga abuurateen gobolkan ee aad saamayn iyo miisaan culus ugu dhex leedihiin reer ohaayo iyo guud ahaan dalka maraykanka inaad nolol macno leh iyo mustaqbal ifaya ka dhex abuurataan dal aadan ku dhalan oo aada suurdarooti ku tihiin waxay wax badan ka sheegaysaa kartidiinna iyo howlkarnimadiinna waxay sidoo kale sawir sax ah naga siinaysaa sida ay u xididaysatay dowladnimada dalkan oo hay-adahooda iyo shuruucdoodu dowladdani ay u horseeday inay noqoto dalka ugu fursada fursadaha badan dunida uguna dhaqaalaha badan caalamka waa tusaale cad oo ina tusaya sida ay dadka soomaaliyeed u indha furan yihiin u dadaal badan yihiin uga gudbi karaan caqabadaha ka hor gudban ugana midho dhali karaan fursadaha hor yaalla intii aan joogay maraykanka waxaan u kuur galay nolosha dadka soomaaliyeed ee dalkan ku dhaqan waxaan xaqiiqsaday aragti aan horay u qabay horeyna u aaminsanaa oo ahayd in dadka soomaaliyeed ay leeyihiin karti firfircooni iyo halabuur ay uga dhex muuqan karaan bulshooyinka caalamka haddii haddii ay helaan nidaam dowladeed oo u suurto geliya inay rumeeyaan riyooyinkooda sidaad la socotaan walaalayaal soddon iyo afar sano kadib burburkii dowladnimada soomaaliya iyo muddo rubac qarni ah oo laga joogo yeglaalkii jamhuuriyaddii saddexaad ee soomaaliya dalkeennu wuxuu weli ku jiraa xaalad cakiran oo midnimada ummadeennu dhaawacan tahay dalkuna beelaha u yahay dhamac shisheeye oo ay tusaale nool u tahay duulaanka qaawan ee etoobiya ku soo qaaday badda soomaaliyeed rubac qarni kadib yeglaankii jamhuuriyaddii saddexaad ee soomaaliya dowladnimadeenna waxaan aaminsanahay inay naafaysay oo ay la hana qaadi ladahay dhaqan siyaasadeed jaamuray oo caqabad ku ah dhisidda iyo tayeynta hay-adaha dowliga ah xulashada dadka karaanka aqoonta iyo ammaanada leh sugidda amniga qaranka kobcinta dhaqaalaha dalka xaqii dhaqankaas ayaa horseeday inay dadkeennu ka daalaan tiiha aan ku jirno dhallinyaro soomaaliyeed oo waxgal ah oo ka quustay dowladnimada dalkana ay u tahriibaan yurub canada iyo america halka kumanaan qoys qoysas badanna ay kusii qulqulayaan kenya masar iyo turkiga iyagoo baadi goobaya nolol u dhaanta tan ka taagan dalkooda hooyo waxaa xusid mudan soddon sano ka hor dalka ruwando wuxuu ahaa waddan fakri ah ku jira dagaallo sokeeye waxayna boqol maalmood gudahood dagaal qabiil isaga dileen dad ku dhow hal milyan oo qof soddon sano kadib ruwanda waxay kaalimaha hore uga jirtaa dalalka ugu nabdoon uguna horumarsan afrika duniduna ay ku tartanto inay maalgashi la aado sida aada la socotaan mar walba oo dalkan maraykanku doorasho gelaya sida hadda aad doorasho ugu jirtaan horumarinta dhaqaaluhu wuxuu kaalmaha hore uga jiraa arrimaha mudnaanta leh ee lagu tartamo madaxdana waxaa lagu kala doortaa aragtidooda siyaasado siyaasadeed iyo sida ay wax uga qaban karaan arrimaha dhaqaalaha ee ay ka mid yihiin sicir bararka shaqo abuurka mushaaraadka canshuuraha guriyeynta waayo dhaqaaluhu wuxuu gundhig u yahay nolosha dalka iyo horumarka dadka dal walba ku dhaqan haddaba meeshan quruxda badan aad joogtaan haddii aan u barbar dhigno dalkeenni soomaaliya wax soo saarka dhaqaale ee maanta aan taaganahay ee g d p per capita waa toddoba boqol iyo toddobaatan iyo shan dollar oo keliya taasoo ka yar kala barka celceliska dalalka sabsaxaaran africa oo ah kun iyo shan boqol dollar dalka iyo dowladdeedana waxay wajahaysaa caqabado ba-an oo maaliyadeed dakhliga gudaha waxa uu boqolkiiba saddex keliya ka yahay g d p-ga guud ee dalka halka dakhliga canshuurahana uu g d p-gana ka yahay keliya laba dhibic hal boqolkiiba taasoo aada uga hooseysa celceliska africa oo ah boqolkiiba lix iyo toban haddii aan dhinaca kale ka istaagno soomaaliya waxay shan jeer ka weyn tahay gobolkan hadda aan idinla joogo ee ohio halka g d v ga ohio uu boqol iyo laba jeer ka badan yahay g d v ga dalkaas weyn ee soomaaliya dunida horu martay waxay mashaariic maalgashi oo ganacsi ka fulisaa dalalka soo koraya oo dhan siday u xaqiijiyaan isku filnaasho dhaqaalo tusaale kale haddii aan soo qaadano laba kun iyo tobankii ilaa laba kun iyo labaatan iyo saddexdii sagaal ka mid ah hay-adaha ka shaqeeya maaliyadda horumarinta dhaqaalaha ayaa laba kun toddoba boqol iyo siddeed iyo toban mashruuc oo maalgashi ganacsi ka hirgeliyey qaaradda afrika muddadaas maalgelintan toddobaatan iyo kow dhibic sideed bilyan oo doolar ayaa loo qoondeeyey dalalka sabsaxaaran africa koonfur africa nigeria iyo kenya ayaa maalgelintaas ka helay ku dhowaad boqolkiiba konton maadaama ay helaan afartan iyo toddobo boqolkiiba sababtoo ah waxay u diyaarsan yihiin ka faa'iidaysiga fursadahan maalgashiyo ay fuliyaan hay-adaha maaliyadda caalamiga ah ee bangiga adduunka ee i f c bangiga horumarinta africa hay-adda horumarinta maaliyadda ee maraykanka tan ingiriiska tan jarmalka tan netherland tan norway tan finland iyo tan faransiiska waa hay-ado maalgashada africa si ay uga ganacsadaan si lagula ganacsado waa inaad diyaar u tahay in lagula ganacsan karo dhaqaalahaas toddobaatan iyo labada bilyan ka badan ee saddex iyo tobankii sano ee lasoo dhaafay la geliyey afrikada saxaraha ka hooseysa ee sabsaxaaran africa waxaa lagu maalgeliyey kaabayaasha dhaqaale ee dalalkaas ugu muhimsa muddadaas saddex iyo tobanka sano ah so soomaaliya waxaa dhaqaalahaas uga soo aaday toban milyan oo dollar oo keliya oo maalgelintaas ka ah eber dhibic eber afar iyo toban boqolkiiba waxay aada uga hooseysaa maalgashiga ay heleen wadamada bariga africa kenya keliya waxaa lagu maalgeliyey ku dhowaad toddoba bilyan oo dollar etoobiya waxaa lagu maalgeliyey ku dhowaad laba bilyan oo dollar maadaama lagu maalgeliyey one point seven billion dollars ugandana waxaa lagu maalgeliyey in ku dhow one point four billion dollars waxaa cusub mudan in hay-adahaasi ay mar walba diyaar u yihiin inay africa ka ganacsadaan hay-adda bangiga adduunka ay iska leedahay ee la yidhaahdo i f c da keligeed ayaa laba kun iyo labaatan iyo afarta waa hal sano keliya rabta inay ku maalgashato waddamadaasaan idiin sheegay toban bilyan oo dollar waxaa nasiib daro ah in soomaaliya oo ah dal khayraadkiisu dahan yahay oo leh khayraad dabiici ah aanan ka faa'iidaysan karin fursaddan dabiiciga ah waxaana laga rabaa haddaba haddii aan soomaali nahay inaan isweydiino waa maxay sababta aan uga faa'iidaysan laana maxaa naga hor taagan inaan ka faa'iidaysano wax soo saarka dalkeenna kordhino ganacsigeenna duniduna ay noo timaado siday noola ganacsato waxaa la yidhi ciyaaya ayaa loo ciidamiyaa waxaa maalgash maalgashigaas ama maalgelinadaas xooggan naga hor taagan amnigeenna oo aan weli laysku hallayn karin siyaasadda dalka waan xasilnayn hay-adaheenna dawliga ah oo aan sal adag ku fadhin garsoorka dalka oo aan madax bannaanayn shuruucdii dhowri lahayd maalgashiga oo aan jirin iyo musuq maasuq baahsan oo curyaamiyey dowladnimadeena rubac qarni kadib yaglalkii jamhuuriyaddii saddexaad ee soomaaliya waxaan aaminsanahay haddii aan soomaali nahay inaan ku khasban nahay inaan bedelno habdhaqanka siyaasadeed si aan wax uga bedelno nolosha dadkeenna dalkii fakri ahna waxba kama bedeli karo nolosha dadkiisa iyo tan dalka oo dhanba sidaas daraaddeed waxaan aaminsanahay haddii ay soomaali ka go-an tahay inaan hormarinno dhaqaalaheenna waxaan ku khasbannahay inaan dalka ka hirgelinno siyaasad xasiloon dhaqangelinna dimuqraadiyad iyo siyaasad loo dhan yahay fursad siinaa isfahamka iyo wadahadalka siduu wadajir ahna uga shaqaynaa ciribtirka khawaarijta baabiisay ummadda soomaaliya waxaan aaminsanahay haddii ay naga go-an tahay inaan horumarinno dhaqaalaheenna waa inaan tayeynaa hay-adaheenna dhaqaalaha si aan dunida ula macaamili karno waa inaan dhisno hay-ado u shaqeeya ummadda soomaaliyeed si aan u helno hay-adahaas waa inaan xulannaa dadka soomaaliyeed ee ugu kartida aqoonta iyo ammaanada badan bulshadeena wiilal iyo gabdhaba hirgelinaa garsoor madax bannaan xaqiijinaa sarraynta sharciga dhaqangelinaa shuruuc dhiirigelinaysa in dunidu noo timaado ina maal gashato dammaanad qaadnaa ilaalinta hantida iyo xuquuqda lahaanshiyaha sidoo kalena fududaynaa xallinta khilaafaadka ka iman kara maalgashiga dunida nooga imaanayo haddii ay naga go-an tahay inaan horumarino dhaqaalaha dalkeenna si aan bulshadeenna wax u tarno waa inaan si wada jir ah ugu istaagnaa la dagaalanka iyo dabarjarka musuq maasuqa hay-adaheenna dowliga ah hay-ad walba oo dowladdu leedahana ka dhaqangelinaa daafurnaan iyo isla xisaabtan dhab ah haddii ay naga go-an tahay inaan horumarino dhaqaalaheenna waa inaan ahmiyad siinaa dhisidda kaabayaasha dhaqaalaha dalka ka shaqaynaa shaqo abuurka dhallinyarada soomaaliyeed iyo kobcinta ganacsiyada yaryar taageernaa iskaashiga ganacsatada iyo dowladda ganacsatada dalka iyo dunidana ku dhiirigelinaa inay maalgashadaan kaabayaasha dhaqaalaha dalka sida tamarta warshadaha iyo wax soo saarka beeraha xoolaha iyo kalluumaysiga si daah furan ammaanana ku jirto uga shaqaynaa kamiro dhalinta khayraadka dabiiciga ah ee ummadda soomaaliyeed ay wada leedahay markii ay burburtay dowladnimadii soomaaliyeed waxaan ku baxsannay oo samata bixiyey dalkeenna iyo dadkeenna kaalin hogaamineedna ka qaatay ganacsatada soomaaliyeed oo hirgeliyey ganacsi kalsooni iyo is-aaminaad ku dhisan waxayna kartidooda hor iyo howlkarnimadooda uga soo gudbeen caqabada tiro badan caqabadahaas tirada badan oo soddonkii sano ayna soo dhaafiyeen waxayna keeneen maanta meel aan dunida la macaamili karno dunida casriga oo maraykanku uu ka mid yahay mashiinka dhaqaajiya kobcinta dhaqaalaha waa ganacsato heshay dowlad fahamsan duruuftooda taageerta halabuurkooda una fududaysa inay si fudud u ganacsadaan waa inaan dhiirigelinaa oo garab iyo gaashaan u noqonnaa ganacsiyada soomaaliyeed xoojinnaa kalsoonida ay dunidu ku qabto ganacsatadeenna isuna furnaa ganacsatada soomaaliyeed iyo hay-adaha maaliyadda adduunka taas macnaheedu waxay tahay marka ay ganacsatada soomaaliyeed guulaysato waxaa kobcaya dhaqaalaha dalka waxaa yaraanaya fakriga iyo sicir bararka waxaana kordhaya shaqo abuurka dowladda soomaaliyeedna waxay helaysaa canshuur shacabka loogu adeegi karo haddii si hufan oo ammaano leh loo maarayo dadka soomaaliyeedow meel walba oo aan joogno waxaan wada qirsannahay in tii huru nagu daba dheeraaday waxaana dhibbanayaal kulligeen u wada nahay xaaladda cakiran ee maanta dalkeennu ku jiro waa aragnay in jidkii aan ku soo xiiqnay welina ku joogno aan lagu gaarayn dowladnimo taabagal iyo horumar lagu dirsado leh sidaas daraaddeed waxaan dhammaanteen shacab iyo dowlad rag iyo dumar carruur iyo ciroole daljoog iyo qurbajoogba ku khasban nahay inaan isku samayno dib u eegis waa inaan isku samaynaa dib u eegis iyo qiimayn dhab